إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas haka ayaad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah askar ka tirsan maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolada baay iyo jubbada hoose askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgal gaar ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ka geysteen deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa faahfaahin ka bixisay dagaalo shalay ka dhacay deegaanka hilowlagaab ee gobolkaas kaasoo in ka badan soddon askari looga dilay dowladda federaalka gaadiid badanna lagaga qabsaday cutubyo ka tirsan milatariga shabaabul mujaahidiin ee ka howlgalay gudaha waddanka kenya ayaa gubay guryo iyo mooto ay lahaayeen kenyaatiga dadka degan deegaanka tabeelaha shee ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhibaato ka dhalata ciidamada dowladda federaalk oo markaay deegaankaas soo gaaraan rasaas isaga furo dadweynaha xukun xadu zina ah oo lagu fuliyey saddex ruux ayaa ka dhacay magaalada jamaam ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka dadweynaha ku dhaqan deegaanka kuunyaburow ee shabeellaha hoose ayaa soo dhoweeyey dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka hilowlagaab ee lagu xasmiyey ciidamadii dowladda federaalk ee ku sugnaa saldhiggii halkaas ku yiilay دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo tobanka jamaadullaakhir sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada waa subaxnimo sabti ah kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran askar ka tirsan maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolada baay iyo jubbada hoose dhanka kale ciidamada dowladda federaalk ayaa askari waxaa looga dilay duleedka magaalada muqdisho wararkaas iyo ciidamada mujaahidiinta ka howlgal gudaha waddanka kenya oo gubay goryo iyo mooto ay lahaayeen kenyaatiga waxaa faahfaahinaya haashim howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka fuliyeen gobollo kala duwan haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka askarigan lagu dilay tabeelaha sheekh ibraahim ayaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi xasan keerow dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay weerar ku qaaday fariisin cusub oo ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay ka samaysanayeen agagaarka webiga jubba gaar ahaan halka loo yaqaano buulo mareer oo u dhow deegaanka buulo gaduud waxaana halkaa ka dhacay dagaal khasaare dhimasho iyo mid dhaawacba uu ka soo gaaray ciidamadii ka tirsanaa maamulka jubbaland inta la xaqiijiyey waxaa halkaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland waxaana ay waxyeelo soo gaartay gaari carragediye ah oo ay lahaayeen ciidamadii halkaa ku sugna dhanka bayna isla shalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kabiina u dhigay ciidamo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed weerarka kabiinka ah ayaa ka dhacay meel saddex kilomitir u jirta magaalada baydhabo waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo gaaray ciidamadii maamulka koonfur galbeed ugu yaraan hal askari oo lagu magacaabi jiray xasan dheere ayaa laga dilay ciidamada maamulka koonfur galbeed halka mid kalena laga dhaawacay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay halkaa ku furteen qori aki forty-seven ah iyo booshkiisa isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano beerta cali murgus oo ku taalla magaalada baydhabo dhanka shabeellada hoosena ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisimayaal ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen xaafadaha haanta dheer iyo munkayga ee degmada afgooye dhanka dhulka muslimiinta ee kenya gumaysatana waxaa ka dhacay howlgallo qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halkaa ka fuliyeen ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ay ka fuliyeen deegaan hoostaga magaalada wiito halkaas oo ay deganaayeen dad kenyaati ah waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay howlgalkan ku gubeen toddoba guri iyo hal mooto oo ay lahaayeen nasaarada kenya waayihii dambe waxaa aad u sii kordhayay howlgallada kala duwan ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayaan dhulka muslimiinta ee kenya gumaysiga ku haysato howlgalladaas oo dowladda kenya ay cabasho xooggan ka muujisay mahadsanida wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa faahfaahin ka bixisay dagaalo shalay ka dhacay deegaanka hilowlagaab ee gobolkaas kaasoo inka badan soddon askari looga dilay dowladda federaalka gaadiid badanna lagaga qabsaday cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya
weliga walaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukaday oo u warramay idaacadan islaamiga ah alfurqaan ayaa waxa uu hoosta ka xariiqeen ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka hilowlagaab ee gobolka shabeellaha dhexe iyo saraakiishii hogaaminaysa in badan oo ka mid a dhegta dhiigga loo daray kadib markii shala subax ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin ay weerar kula jirmaadeen wuxuu sheegay in mooryaan loo sheegay inay saraakiil yihiin oo danaha shisheeyaha ka shaqaynaya halka ay ku baaba'een marka basaaskan horta wax saraakiil la yidhaaho qiimo ku fadhiyo meeshan ma socdaan dadgeedoodi waa gadan oo dad kale u gadan asaatiin ayaa socday laakiin wax ay ku magacaabaan noocaas waa ku jireen waxaa kamid a kii cali indhoore jiray oo shaydaanka ahayo sistayr umada ku naabayo meeshaas ayuu aali jirtay waxaan iyo dhulkan umada jirta maxbay shabeellada hoose taasaa ku jiray adiga shan ilaa lix sarkaal ay sarkaal ku sheegaan laakiin mooryaan un magacaas loo sheegaye ah oo tacbaaniina ayaa meesha ku baaba'day marka waxaa la dhihi karaa dhaqbaxay aada orosaa ku jaartay dadkaas ilaa cali in dhoolaana sideeda waxay ahayd inuu kasaba ahayd ilaahay waa ku maadsan asigoo hadalkiisa sii wata sheekh yuusuf sheekh ciise kobe ku tukaday waxa uu sheegay in dad badan oo nool iminka ay rajaynayaan in gobolka lagu dilo kuwaas oo uula jeedo askarta dowladda federaalka ah waxa uu sheegay in walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe lagu soo duulay muxaadaraadkii iyo dowlaadkii lagu qaban jiray lagu bedelay ciyaaro iyo fisqi kale intaba kuwaas oo ay hormuud ka tahay dowladda federaalka ee soo duushay marka tan keliya ma noqon doonto insha allahu tabaaraka watacaala dad badan hadda caawa nool haddaysan ka waantoobin meesha kusaaka mareen mari doona marka caweyskana waxaa lagu bedelay muxaadaraadkii dacwo shaaric ahay dadka iyo dilka iyo dhacaana waxaa lagu bedelay amnigii iyo khayrkii marka mashruuca caweysaan wadaynaa ah insha allah walaayadan ka soco ma doono gobolka tukada waxa uu sheegay in haddii ciidamada dowladda federaalka ay taageero buuxda ka heestaan shacabka aysan suuragal noqoteen in iyagu hurdayo loo yimaado oo xabad lagu bilaabo waxaana heli lahaayeen buu yidhi shacab u soo sheega in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin kusoo wajahan yihiin dagaalka dowladda federaalka ee wadda ayuu sheegay in uu yahay mid ay wakiil uga tahay yuhuudda iyo maraykanka waxaan rabaa in inay isweydiisiin yaa iskale mashruucan qandaraaskan lacagtiisu yay ku shubneen qandaraas haddii la qaato oo la saxeexo qandaraaskan waxaa laga qaata yuhuud maraykan afar sanaa la yidhi meeshaan joog shaqada aad leedahana waa inaad gabadhan dalka geliso waxaan leeyahay reer shabeellada dhaxow lacagta u socka qandaraadkan diyaaradan socota waxaad ogtahay inaan abgaar ismaan lahayn ee maraykan iyo iskala yihiin gaala ay leedahay baabuurtaan la watana gaalays kale garaadadan la sheegana gaalska dowladana waa dowlad gaalaah oo diinta kirishtaanka lagu xukumo sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukada waxa uu dadka gobolka shabeellaha dhexe ku dhaqan xasuusiyey in wax faa'iide adduunyo ah ama mid aakhiro ah oo laga helaya aanay jirin in dowladda federaalka iyo shisheeyaha dagaalka ay ku jiraan garab lagu siiyo weerarkii shala subax ka dhacay deegaanka hilowlagaab ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ahaa dharbaaxo xoog leh oo ku dhacday dowladda federaalka ah ugu yaraantii kow iyo soddon askari oo qaar ay saraakiil yihiin ayaa halkaa lagu dilay iyadoo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay u gacan galeen shan gaari oo fayow oo kuwa ciidamadu isticmaalaan ah halka sideed gaari oo kalena goobta lagu gubay waxaana sidoo kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin horey usii kaxaysteen toban neef oo geela oo ciidamada u xirnaa oo loogu talagalay in loo qalo weerarka hilowlagaab waxa uu ku soo aaday maalin kadib markii qarxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada maxaas ee gobolka hiiraan oo shabeellaha dhexe ay daris yihiin halka oo lagu dilay siddeetan iyo toddoba isugu jira mas-uuliyiin saraakiil iyo askar boqol iyo soddon kalena lagu dhaawacay weeraradaas oo xarakada shabaab almujaahidiin mas-uuliyaddooda ay sheegatay
dadka degan deegaanka tabeelaha shee ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhibaato ka dhalatay ciidamada dowladda federaalka oo marka ay deegaankaas soo gaaraan rasaas isaga fura dadweynaha mahad ayaa warka soo jeedinaya ganacsatada wax ku iibiya hareeraha laamiga ee deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ku qabaan askarta dowladda federaalka ganacsatadan iskugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa sheegaya inay dhibaatooyin iskugu jira dil argagaxgelin iyo baad kala kulmaan askarta dowladda federaalka xilliga ay adeegsanayaan waddada laamiga ah ee isku xirta muqdisho iyo afgooye waxay sheegeen inay hoon ka dhigteen rasaasta iyagoo mootooyin saaran ayna soo maraan waddada mararka qaarna gawaari ku socda xilligaasoo ay rasaasta noocyadeeda kala duwan sida qoriga dhashiikaha ku furtaan waddada waa kan mid ka mid ah dadkii goobjoogga u ahaa dhacdooyin badan oo ay ciidamada dowladda federaalku ka geysteen deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim islaama uurleh naxtin fara badan ay leeyihin ayaan dhaweyd waxaa halkaan ku aragnay islaama uurleh oo halkaan maraaya iska maraaya iska maraaya mar aan markii maqlayn xabad xabad ay u dhaceen dhibaatadaas waxaa weeye dhibaato aad u ballaaran waay had waa ku dhaawami karaan xabadihii dad ay ku dhici karaan n guryaha oo lameerigana waa wada dalooliyeen roob hadduu imaado biyaa ka soo da'ayo xabadaas joogto waaye joogto wax joogto waaye aan sida hoonab ka dhigta hoon hoon camalab ka dhigaynaba hadda intaad joogtiina xabada yara dhegaysta leedig intaad joogtiin hadda suubito marka dhibaatadaas waa dhibaato badan haysato waaye markaad wax laga qaban karo ha laga qabto mid kale oo ka mid ah dadka laamiga hareerihiisa wax ku iibiya ayaa sheegaya in dilka iyo dhaawac ay usii dheer tahay baad joogto ah wuxuuna sheegay in isagoo qudhiisa iyo cabitaan xoog uga cabeen iyagoo ammaanka u furtay
hadda waa kuwaa horteenna maraya hadda nafsirkeeda xabadda ridaaya marka sidaas dowladnimo ma ahan aad iyo aad maaragtay xasan sheekhow haddaad imaqlayso aad idhegaysanaysa hataa aad maqli doonto waraysigan dhibaatada nagu haysa annaga waxaan nahay tabeellaha caasimadda inaan noocan loo dhaqmo oo askar ay shacabka maaga ay laamiga ugu layso oo xabada ma aragtay haddii alla kuu ranayo dhishiika waddada lagu furto aad iyo aaday dowladda soomaaliyeed ceeb ugu tahay shali markhaati dadkan shacabka inta joogaa markhaati ka ah saddex askari baa ani baad cabitaan iga cabbay oo oona iga dhaqaaqay oo ammaanka ii furtay ciidamada dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay bulshada soomaaliyeed xukun xadu zina ah oo lagu fuliyey saddex ruux ayaa ka dhacay magaalada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka warbixintaas waxaa noo soo diyaariya oo halkan kasoo jeedinaya maxamed amiin gelinkii dambe ee shalay oo ahayd maalinimo jumco ah ayaa waxaa fagaaro weyn oo ku yaala degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ka dhacay xukun xadu zino ah kaasi oo lagu fuliyey saddex ruux oo lagu eedeeyey inay ku dhaceen fal zino ah boqolaal dadweyne ah ayaa usoo daawasho tegay xukunkan xadu zinaha ah ee ka dhacay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka xukunkan ayaa lagu fuliyey saddex ruux oo midkood ahaa wiil halka labada kalena ay ahaayeen gabdho kuwaasi oo lagu eedeeyey inay ku kaceen fal zino ah ugu horeyn mid ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixinaya xukunkan xadu zinaha ah bismillaah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin ujeeddu xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda islaamiga ee degmada jamaame la hor keenay oo lagu soo eedeeyey inay ku dhaceen fal zino ah intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysanayaasha kor lagu soo xusay waxayna ku jawaabeen sidoo tan haa waa sax waxaan ku dhacnay fal zino ah cid naqasabtayna ma jirin nafi shaydaan ayaa nagu qaaday intaas kadib maxkamaddu waxay weydiisay eedaysanayaasha inay soo mareen guur iyo in kale waxayna ku jawaabeen ma soo marin wax guur ah intaasi kadib eedaysanayaasha oo aan wax guur ah soo marin ayaa midkiiba lagu dhuftay min boqol karbaash oo xaddu zino ah maadaama aysan soo marin wax guur ah iyagoona dhanka kala qirtay waxa ay sameeyeen waana kan qaadiga oo fagaaraha ka aqriyay xukunka maxkamadda maxkamaddu markay dhegansatay wax lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida tan maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kor lagu soo sheegay mid kasta in lagu dhufto boqol karabaash oo ah xukun xaduzin ah maadaama ay soo marin wax guur ah xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday qiraalkoodii ugu dambeyn qaadiga ayaa soo gudbiyey maraajicda loo cuskaday xukunkan iyadoona isla goobta lagula fuliyey maraajicda loo cuskaday aayadda labaad suuratu nuur azzaaniyatu wazzaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir walyashad cadaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin taaniyan qowluhu sala allahu calayhi wasalam albikru bilbikri jaldu mi'atin wanafyu sana rawaahu muslim wabilaahi towfiiq sagaashan sagaashan iyo kow sagaashan iyo low sagaashan iyo saddex sagaashan iyo afar sagaashan iyo shan sagaashan iyo lix sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo siddeed sagaashan iyo sagaal boqol allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukunno noocan oo kale ah oo ku salaysan shareecada islaamka taasi oo meesha ka saarta in faaxishadu ay faafto halka goobaha ay maamulaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay sinadu ka tahay wax iska caadi ah bal iyaguba ay dhiirigelinayaan warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon dadweynaha ku dhaqan deegaanka kunya barow ee shabeellaha hoose ayaa soo dhoweeya dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka hilowlagaab ee lagu xasmiyey ciidamadii dowladda federaalk ee ku sugnaa saldhiggii halkaas ku yilay maxamed ciise ayaa warkaas soo jeedinaya dadka ku dhaqan deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa aragtiyo ka dhiibtay weeraradii shalay subax lagula jarmaaday ciidamada dowladda federaalka ee saldhig ku lahaa deegaanka hilowlagaab ee gobolka shabeellaha dhexe dadka deegaanka kunyabarow ayaa soo dhoweeyey weerarkii ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka hilowlagaab kaasoo lagu laayay ciidamada dowladda federaalka islamarkaana hub iyo gaadiid lagu furtay waa kuwaan qaarkood oo ka warbixinaya waxaa dhacay wax walba oo wax qalbi qof walboo gaala oo qalbiga gaalka ah ama daahirka gaalka ah uu wax uu ka nax ayaa saaki dhacay walilaahi alxamdu minna cadow ilaahay ayaa saaki baaba-ay sabiixatu yowmi aljimca ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu gaalo ku baabiiyey meel lagu magacaabo hilowlagaab oo u dhow magaalada rundhuurgood oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe falilaahi alxamdu minna khasaa'ir fara badan ayaa meesha ku gaaray cadowga cadow ilaahay hoojiyo hoog uma dhinno maanta axmed daaci mujrimka ahaayo ummaddii dhibay muslimiintii dhibay oo wuxuu geystay la ogyahay saaki meesha wuxuu ka cararaa layidhi asoo murmuruxsan oo mooto lala cararay ilaa ay magaalada nudhurood la geliyey falilaahi alxamdu minna sidoo kale waxay yidhaahdeen bishaarooyinkii labadan maalmood oo maantoo jamcaha u dambeysay insha allahu tacala horta ilaahay subxaanahu watacaala ayaan kaga mahad celinaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah awooddayna iyo waxaan ku keena maahan waa awoodda ilaahay subxaanahu watacaala ilaahayna baan kaga shukranaa lain shakartum la asiidannakum haddii ilaahay subxana watacala macda aan kaga shukrino walaalayaal ilahay wuu noo siyaadinayaa marka ilaahay subxana watacaala in fara badan wuu naga dulqaaday intay yimideen intay ka dhaceen runtii munaafiqiinta oo dhan dadka way gergilaayeen marka ilaahay subxaana watacaala mar walba wuxuu ilaahayna leeyahay sabra kuwa sabra ayaa iskale insha allahu tacaala mujrimiintii iyo macawisleydii insha allahu tacaala lasoo qafaalay ee laga tiyan xamar iyo meelo fara badanba gobolada kalene ilaahay subxaana watacaala wuu halaagay maanta ugu dambaysa hilowlagaab insha allahu tacaala baktiga soddon iyo kuwa baktiya shan baawaroo qanimaa geel toban gaarayo sideed baawaroo la gubay insha allahu tacaala fadliga ilaahay subxaana watacaala ayay ku noqotay insha allahu tacaala xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kor usii qaaday beegsiga ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe oo ay dhowaan duulaan kusoo qaadeen waagakaasi wuxuu ahaa maxmed ciise oo inoo soo jeedinaya war ku saabsan dadweynaha ku dhaqan deegaanka kunya barow ee gobolka shabeellaha hoose oo si diiran u soo dhoweeyey dagaal xasmin ah oo shalay ciidamo ka tirsan milatariga shabaabulmujaahidiin kula jarmaadeen askar ka tirsanaa dowladda federaalka uu halkaas maraykanka uu diyaaradda ku geeyey waa deegaanka hilowlagaab ee gobolka shabeellaha dhexe warkii subaxnimo dhegeystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa